aan ku bilownay maxamed ciise xasan koona waxa uu ka mid ahaa dadka ka badan boqolka qof ee ku dhintay qaraxyadii baabuurta ee sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho kuwaas oo lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo isgoyska mashquulka badan ee zobe maxamed waxa uu ka mid ahaa wariyaasha telefishinka m afar labaatan waxaana uu ka tegay xaas iyo wiil lix bilood jira maxamed ciise koona markii qaraxa koowaad uu dhacay waxa uu ka baxay xarunta telefishinka isagoo oo ku orday goobta qaraxu ka dhacay si uu indhihiisa ugu arko dhibaatada dhacday waxaase daqiiqada kadib isla goobta ay al-shabaab la beegsadeen qarax labaad kaas oo uu ku dhintay haaruun macruuf ayaa shaqadiisii waxa uu ka waraystay cusmaan maxamuud cusmaan oo ah filim qaade ay wada shaqeeyeen ama wada shaqaynayeen maxamed ciise koona
maxamed iyo aniga waxaa ku wada jirnay markii qarxii koowaad uu dhaxayay xarunta aan ka howlgelayno markaas anigoo markii howla shaqo ka imaaday ayaan waxaan fadhiistay kombyuterkeyga waxaan bilaabay inaan muuqaal jarjaro muuqaalkii anigoo jarayo maxamed waxaan ku dhahay muuqaaladan qorbixin qoraalkii lagu qori lahay aan u baahanahay marka wuxuu dhaha anaa kuusoo qorqoraayo marka wuxuu dhahay madaxweynaha bis waxa uu ka hadlay khudbadiisa kaga hadlay ma aanan dhegeysanin laakiin dadka kale dhumaa dhegeystay anaa laakiin kuusoo qoray yarka kale yar kale uu ku dhahay adigaa dhegeysanaysa khudbadaas madaxweynaha ugaadla ugu muhiimsan ka qor u dir waayo waa khudbadii madaxweynuhu ka jeediyey shirkii culimada
waa shirka culimada uu ka jeediyey waay waa gartay marka adigu filim qaadaa tahay isaguna shaqadiisu maxay ahayd asagana wuxuu ahaay riboter waa gartay barnaamijyadeed muu soo dayn jiray mise wuu soo tabin jiray
wuxuusoo wuxuu ahay qof weriya ka shaqeeyo arrimaha bini-aadinimada siga wuxuu ka shaqey aada u jeclaa inuu ka shaqeeyo caawinta dadka dhibaateysan iyo waxyaabahaas siyaasadda markii laga tago barnaamijka waxa ugu jeclaa inuu sameeyo waa warbixinada dadka bini-aadinimada mar walbana igu dardaarmi jiray uu dhihi jiray maanta waa maalin adduunya berin oo aakhiro waa ereyadii aan ka haya ayay ka mid tahay oo u dhihi jira marka maanta haddiiba muuqaal aan sameeyo oo aan qof maskiin ah u sameeyo hadduu aniga wax igu helayo waxaa iiga muhiimsan intaa qof siyaasi iyo waxyaabahaas ahaadi laha qofkaasaa iiga muhiimsan weriyaha keliya ma ahan inuu siyaasi iyo waxyaabahaas iyo war ka soo qaado laakiin waxa uu adeegaa weriyaha bulshada laakiin wuxuu dhihi jiray waxaa iiga muhiimsan warbixinta bini-aadanimada waa gartay kabacdi qaraxaa dhacay muxuu sameeyey maxaa samayseen qarax markuu dhacay banaanku usoo baxay markii qaraxu dhuxuu ii imaaday oo nala istaagay kobou gashtay banaanku usoo iriduu furay iriduu kasoo baxay wuu baxay sida u joognay meeshii isla markii waxaan ugula dhahay telefonadiinii waxeenii qadkii dhan aa baxay qadkii teleefonadii markay baxeen waxaan fiirinay sidaan u raaraadinaynay waxaan hal mar teleefonkiisii isku dayay inaan waa raadiyey asaan soo xasuusta meelihii dhan aan fadhiisan jirnay gudihiyaan ka raadiyey asxaabtiian weydiiyey waxaan ku dhahay hay aawayaan ku dhahay maxamed ciiskonaa waxaa laygu dhahay qof walba xeeraada ma aanan arkin ma aanan arkin teleefonadiisii wicitaan ku bilaabay markaan sidaan teleefonadiisii iyo wixiisii u wacaayey haa hal mar uu ii dhaca teleefoonku ii galay qofaa iga qabtay wuxuu ku dhahay cusmaan miyaahaa allaha u naxariisto ninka wuu dhintay waa gartay marka wax yar dib haddaan kuu celiyo qaraxa koobaad markuu dhacay wuu ka soo baxaan u gartay xafiiskiina wuxuu usoo dhaqaaqay dhinacii qarax uu ka dhacay intay idin jirtay meesha qarax uu ka dhacay walaahi wixii noo jirtay wasaaradda waxbarashadu ka dhacay masjidka laamiga waxuu noo jiraaba waxyaruu noo jiraa marka isaguma wuxuu usoo baxay inuu qaraxa iyo say wax u dhaceen uu soo arko mise inuu reerkiisii aaday gurigiisa ma wuxuu usoo baxay isdhaha markiiba nagu dhahay meesha waa horay waaye waa soo fiirinaa marka qaraxii labaad buu ku dhintay ha qaraxi qaraxi qaraxii labaad buu ku dhintay intee u dhexaysay qaraxa koowaad iyo ka labaad mise daqiiqa udhexaysa
walaahi qiyaastii aan qiyaaso toban sideed daqiiqo sagaal daqiiqo toban daqiiqo meelahaas u dhexaysay waa gartay marka maxaad samaysay markii uu qofka telefoon kaa qaabtay ku yidhi uu dhintay saaxiibka allahu naxariiso maxaad samaysay waan aamini waa aamini waayey teleefona teleefonadii aan ku celiyey intaanan qof u sheegin teleefonadii markaan ku celiyaa waxaan ku dhahay wuu ii dhici waayey wuu ii dhici waayey waan ku celiyey waan ku celiyey waan ku celiyey wuu ii dhici waayey markii dambeeto uu ii dhacay waa layga qabtay haddana wuxuu u yiri cusman alla u naxariisto yarkaan miid waaye laamiguu yaala marka halkee baad ugu tegtay oo qaraxu ka dhacay qaraxu maagtiisu ka dhacay mise ferirun baa soo gaaray see wax u gaareen asaga isla markiiba saas markuu dhahay laamiguu yaalaa waa waa soo baxnay aniga iyo yar oo gaari darwalka xarunta waxaan dhahay laamiga waa imaanay askartii aan meesha lagu qabato waxay dhaheen meeshaan ilikilikaru bertiina istaaga marka meel derbiyaan istaagnay waxaan dhahnay nu telefoonkaa nagala qabanaya yar walaalkeen oo meesha yaalo oo ugu dhintaana nala dhuhaya derbi markaa askari wuxuu dhahay meesha lama ogolo saraakiilaa joogto halkaas istaaga derbiga geesa waxaan ku dhahay derbigana istaaga bal laamiga saana u fiirina halaasoo ii ogolaaday waan fiirin anin yarka waa fiirinay waxaan laamiga geeska kaleeto uga jeeday maxamed ciise oo meesha yaalo yaa qaaday meydkiisa
wuxuu aday muddo xoogaa uu meydkiisa aday labaatan daqiiqo soddon daqiiqa camaluu meesha yiilay oo anaga aa meesha ka fiirinayna mar askartana soo baraysa mar waa xerka bacda askarta tuugeenoo dhaheen war xitaana sii xarunteena waatana aa qaadane markii kabdigo waxaa imaada ambalaasqa ambalaasa imaada ambalaasa qaata markii kadibaan haddana saan u fiirinay ma yaalo isla markii askari waxaan ku dhaanay meydadka intii la geen karaa isbitaal madiina la keenaa isbitaal madiina aada waa gartay marka maxaad ku xusuusan doontaa
waxaan ku xusuusan doonaa ereydii mar walbeeto idhihi jiray oo uu dhihi jiray qofka bini aadanka ah oo tabaaleysan isku day in aad shaqaysid inaa u shaqaysid oo aad fiirinin oo aad fiirisid dhibaatada qofka heesato in ay adigana beri ku qabsan doonto marka ha fiirinin mar walbeeto shaqooyinka siday u kala muhiimsan yihiin mar walbeeto waxaa xooga saarta shaqa aa ku helaysid ajirka adduunya iyo aakhira labadaba
kaasi waxa uu ahaa cusmaan maxamuud cusmaan oo ka hadlayay geerida saaxiibkiis weriye maxamed ciise koona halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington